Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha Federaalka iyo dib u heshiisiinta Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Cali Yuusuf Cali Xoosho uu weliyey wasiir ku-xigeenka wasaaradda Mudane Cabdixakiim xasan Askari iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan wasaaradda ayaa kormeer maanta ku tegay xarunta dhexe ee hay'adda Sudma. Guddoomiyaha hay'adda maareynta musiibooyinka Mudane Maxamuud Macalin Cabdulle oo uu weheliyo guddoomiye ku-xigeenka hay'adda Sudma Dr Axmed Cabdi Aadan iyo madax kale oo hay'adda ka tirsan ayaa si weyn u soo dhoweeyay wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda gargaarka koonfur galbeed Cabdulaahi Isxaaq Ganey wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Mudane Cali Xoosh ayaa lala wadaagay xogta guud ee hay-adda Sudma sida sharciyada ay ku dhisan tahay waaxaha kala duwan waxqabadka hirgalay gaabiska jira caqabadaha hay-adda soo wajahay iyo si guud dadaalada bini'aadanimo ee ay hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka udubdhaxaadka u tahay guddoomiyaha hay-adda maareynta musiibooyinka Mudane Maxamuud Macalin Cabdulle ayaa wasiirka uga warbixiyey waxyaabaha uu qabsoomay mudane wasiir dabcan wax badan ka dhihi maayo xaaladda maxaa yeelay waxna indhahagaad ku aragtay waxna waa lagu barastgareeyey video koobanna waad fiirsatay laakiin waxaan rabaa runtii inaan hortaada ka ammaano shaqaalaha sodma oo runtii habeen iyo maalin u taagan shaqada aad aragtay waxaan kuu sheegayaa maanta oo hadda la joogo sodma inay wadanka formulaas ahaanood tugado inay ka shaqaynayso oo la kala jiro oo qaar wax qaybinayo qaar xaaladda meesha lagu jiro soo ogaanayo qaar u diyaarsan in dee dalku fatahaad iyo waxaan filanaynaa ku soo socdo qaar tababara ka bixinaya oo doomankii aan geynay ilaa iyo konton iyo kow doomood ayaa waxay kala jiraan labada webi ee mataqaanaa shabeelle iyo jubba qaar tababar u jiro oo dadkii deegaankasi u tababar lahaan u jiro waxaan rabaa oo kalentooda inaan u mahad celiyo wasaaradaha gargaarka iyo maareynta musiibooyinka dowlad goboleedyada oo runtii sodma inta ay jirtay haddaysan ay garabso lahaynin shaqada ay qabata aysan qaban lahayn ugu dambeyn wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta mudane cali yuusuf cali xoosh ayaa hay-adda sodma uga mahad celiyey shaqada ay bulshada u hayso dalkeennu duruufaha ula macaabilo waa kuwa ugu indhaxo ama abaar ha noqoto ama qarax ha noqoto ama nooc kastaba ha noqotee idinkana hadda hay-ad ahaan waa aasaasano bal stresskiya idinku ridide indhaha xumada tirada badan iska adkaysta waxaan rajaynaynaa inaad ka hortagna gaari doontaan saadaashii iyo xaaladdii iyo waxqabadkii maalinba sibaa loo sii tallaabsan doonaa innagu muxuu ahaa ka wasaarad ahaan waa idinku gacan siinaynaa waxa baahidiinu tahay annagu diyaar baa idin nahay gacan inaa idin siino aada iyo aad baa u mahadsantihiin hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka ayaa ah hay-ad markaasi u taagan u adeegista bulshada danta yar iyo sidoo kale wax ka qabashada xaaladaha bini-aadanimo ee dalka